shirka wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirka ayaa diradda lagu saaraya sidii loo dardargelin lahaa xeerka ganacsiga iyo bixinta shatiyadaasi horumar ballaaran looga gaaro dhanka ganacsiga ee dalka shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirada wasaaradaha ganacsiga dowlad goboleedyada galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo khaatumo qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedyada ee madasha fadhiya ayaa warbaahinta la hadlay sharaf gaar ayay noo tahay inaan inaan maanta ka qayb galno kulankan daahfurka iyo wadatashiga isugu jira lagu midaynaayo laysensiga dhammaan ganacsatada soomaaliyeed la rabo inay qaataan ama heer federaal ha noqdaan ama ama heer state ha noqdaan anaga galmudug ahaanana diyaar baan unahay inaan qaybtanada ka qaadano daadejintiisa iyo fulintiisa burkii kadib lagu jiro dowlad dhis
kulankan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miro dhal leh waxaan rajaynaynaa inaysan maanta keliya aysan ku ekaane in laga shaqeeyo ilaa meeshii loo socdo la gaaro soomaaliya waqti badani waxay kusoo jirtay systemkan manualka la dhaho marka maanta in loo guuro hab digitalism waa wax aad iyo aad muhiim u ah ugu dambeyn wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka soomaaliya maxamuud aadan oo daafray shirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo sharciyo ganacsi si ganacsigeena u noqdo mid horumarsan
waan indhaha laga qirsan karin inaynu u baahan nahay inaynu helno wax sharciyada aanu inaguna isku xukunno oo ku wada soconno ummadda kalena nagula noolaato oo nagula shaqaysato soomaalida waxay ku mahmaahdaa ninkii geelaya garanaya ratiga iyo qofka waxa u dhexeeya hoggaanka waxa keliya oo dadka kala celiya ama dadka u dhexeeya waa sharciga way waxa ugu muhiimsan oo aanu hadda maanta halka u joognaana waa mid ka mid a tirarka sharci ee aanu maanta loonji garaynayno ee halka yaal shalay inaynu meel joognay maantana meel joogno shanta sano oo soo socota oona waxaan rajaynaynaa insha allah marxalad kale